wararka aanu ka heleyno gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in boqolaal ka tirsan ciidamada dowladda ay maanta faaruujiyeen saldhigyo ay kaga sugnaayeen gobolka gaar ahaan deegaanada ay ka midka yihiin mahadaay buurane garsaale kalimow balcad iyo saldhig ay ciidanka ku lahaayeen duleedka magaalada jowhar sida ay v o a u xaqiijiyeen ila xogogaal ah ciidamadan oo wata gawaarida dagaalka ayaa waxay isugu tageen xeradii ciidanka hiilweyne ee duleedka muqdisho qaar ka mid ah askarta gadoodka sameeyey oo warfidiyeenka la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in sababta ay ugu soo baxeen furumihii ay ku sugnaayeen ay tahay ciidamadan oo wata gawaarida dagaalka ayaa waxay isugu tageen xeradii ciidanka hiilweyne ee duleedka muqdisho qaar ka mid ah askarta gadoodka sameeyey oo warfidiyeenka la hadlay ayaa waxa ay sheegeen sababta ugu weyn oo ay usoo faaruujiyeen furumihii ay ku sugnaayeen in ay tahay mushaar iyo garaan la-aan waxaanay intaa ku dareen in muddo afar bilood ah aanu wax mushaara qaadan gudoomiyaha degmada mahadaay axmed xuseen afrax ayaa v o a u xaqiijiyey in qayb ka mid ah ciidankii fariisinta kulahaa mahadaay ay saaki isaga guureen laakiin weli ay degaanka ku sugan yihiin ciidamo isugu jira soomaali iyo kuwa midowda africa ee amisom hadda ciidanaa jooga ciidan ka baxay ciidan lamid ahaa jooga oo oo qayb kamida ah niman wax ka qaldoomeen oo xaquuq aa naga maqan yidhi oo lambara miyaa ka qaldan maaqan aiga ciidan maahi kulley waxbaa ka qaldan waana baxeen nimankaas muqdisho aadeen oo wasaaradda gaasaamidan waa is soo saxaynaa camal haddii sidii wax nooga maqan yihiin ciidan noocaasi baxaa jira laakiin ciidankii waa joogaa hadday wax ciidan la-aan hadda ma hayst ma garata albarf iyo miir tuugo iyo meesha la yidhaahdo biyo caddaba intaba ciidanaan ku ogahay oo amisoon oo soomaali leh inkastoo arrimankan ma aqan aniga aadaa loo buunbuuniyo waaya dawladda dhan maa la rabaa in xamar lagu celiyo ma aqaano ciidankii aa baxay ciidanka wax socdaan bo shabaabaa caridi qabsada waxaasaa laleeyahay ma garanayo aniga arrintaas wax hadda oo oo culaysoo hadda degmada mahadday fuulana ma oga aniga ma arko waana joogaa gudaheedan ku sugana gadoodka ay sameeyeen qayb ka mid ah ciidanka dowladda ee ku sugnaa gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu imanayaa xilli habeen hore kooxda al-shabaab dagaal muddo kooban socday ay kula wareegeen degmada balcad oo qiyaastii shan iyo soddon kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada muqdisho dhowaan ay ahayd markii ciidamada dowladda oo ina ka cabanaya mushaar la-aan ay isaga baxeen deegaanka dhanaane ee gobolka shabeellaha hoose saacado kadib bixitaankooda ayaa waxaa deegaanka la wareegay kooxda al-shabaab xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne